wararka ka imaanaya waqooyiga soomaaliya ayaa ku waramaya in dad ka badan labaatan ruux oo isku qoys ay ku sumoobeen hilib ay cuneen arrintan ayaa waxay ka dhacday degmada shiiq ee gobolka togdheer waxaana labaatan iyo kow ruux oo isku qoys ay ku sumoobeen hilib geel ay cuneen kuwaasoo la dhigay xarumaha caafimaad ee degmadaas maamulaha isbetelka degmada shiiq ayaa ka warbixiyey dadka loo keenay ee ku sumoobay hilibka ay cuneen waxay soo iibsadeen dawooyin dawooyinkaasay kasoo iibsadeen fuulooyinka maamusho sheekh mid ka mid ah dawooyinkaasoo neefkaa xanuunsanayo geel ahaa lagu muday dawadii markii ay siiyeen neefkii wuu soo dhacay sidii caadada oo ama dhaqanka soomaalida ama dhaqankeenaba way bireeyeen markii ay bireeyeen hilibkiisii iyo beerkiisa ugu horeeyo waxay u qaybiyeen caruurtii uu dhalay oo ilaa shan reera oo inani ku jirto beerkii markii uu qaybiyey wuxuu siiyey caruurtii dadkii waday way wada cuneen markii ay wada cuneen isla markiiba way soo daateen dee dadkii dhammaantood sida u dhammeeyeen wax cunay ee neefka hilibkiisii hadday tahay beerkiisii hadday tahay cid kasta oo cuntay oo waxay ka soo gaadheen inay waxa weeye uu saameeyey xanuunku oo dad xanuunsan ayay ahaayeen dadkaasi waxay ka koobnaayeen koob iyo labaatan qof markaan koobta tagnay koob iyo labaatankii qof laba qaybood bay haddana sii noqdeenoo qayb waxay noqotay qayb hilibka cuntay neefkii markii la qalay hilibkiisii qaybna waxay noqotay qayb cuntay iyaguna waxa weeyaan beerkii oo halkii dawadu ay fadhiisatay ba ah dee markaa dawadii markii aan u tagnay dadka wixii beerka cunay dadkii aan soo daadgurayna qaarna ay naga horreeyeen ba ahaayeen markaa koob iyo toban ka mida dhakhtarkaa la keenay oo loo soo gudbiyey toban ka midana xaaladoodu ay dhexdhexaad ahaydna waxaa xaalada emergency aan ugu samaynay isla goobtii ay ka dhacday arrintani si kastaba haatee dhacdadan ayaa imaanaysa xilli ay muddooyinkii dambe aad u soo badanaysay dhacdooyinka ceenkan ah kuwaas oo gubkuha dhigaha dadka iyadoona dhakhaatiirta ku takhasusay daaweynta xoolaha ay ka digaan arrintan oo kale